bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb اlعaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih aجmaعiin ama bعdu qala اlimaamu abu ciisa التirmidiy raximah اllah tacaalى baabu ma jaءa la طlaaqa qabla الnikaax baabu bayaani maakii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a yimid laa طalaaqa qabla nikaax ku yimid furiin ma jiro nikaax hortiis yacni nikaax inuu horeeyo ma ahane furiin ma jiro ayb tarjamadan marka alimaam abu ciisa tirmidi wuxuu ka rabaa aطalaaqu qabla الnikaax hal yaqacu dalaaqu ma dhacayaa nikaax ka hor iyadoo nikaaxba jirin dalaaq ma dhici karaa saddex qowl oo waaweyn baa ku jirto almancu muطlaqan waalwuquucu muطlaqan iyo tafsiil oo midka mucayankaa waa dhacaa ka kale ma dhacayo saddexdaas baa ku jirto u keeni doonaana ka hadli ka hadlaya bacdi l-aima iyagu waxay leeyiin waa dhacayaa ninku hadduu yidhaahdo haween uunan guursanin waa furay markuu guursado waa furmaysaa abuu xaniifa sidaa ku tegey ama mid mucayan ha noqoto ama mucayan yaynan ahaanin oo haween kasta oon guursado ama magaaladan naagaha joogoon guursado waa furan yihiin hadduu doona ha dhaho sidaas marka waxaa ku tegay abuu xaniifa jumhuurka shaaficiya ka mid yihiinna waxay ku tageen almancu mutlaqan ma dhacaayo furiinka sidaasa lianna dalaaqa waa inuu maxal ku dhacaa waa inuu meel uu qabsado leeyahy meel uu qabsado haddii uuna lahayn ma dhacaayo furiin ayb marka walidaalika arkaanta dalaaqa waa waxay ku daraan maxal meel dalaaqaas uu ku dhaco naag marka aan la guursanin maxaa laga furaa maxalba male dalaaqu meel ma haysto oo dalaaqii marka meel ku dhici maayo ayb aayadda waxay ibnu cabaasaana sidaa ku tegay oo aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtumu lmu'minaati uma dallaqtumuuhunna ayaa lihi haddaad guursataan haweenka mu'minaadka kadib aa furtaan lama dhihin idaa dallaqtumuuhunna uma nakaxtumuuhunna lama dhihin ayb ibnu cabaasna sidaasuu yidhi markii ibnu mascuud ayaa la yidhi wuxuu leeyahay haween mucayana qofku hadduu yidhaaha iblaayi haddaan guursado waa iga furan tahay markuu guursado waa ka furmee markaasuu ibnu cabbaas yidhi alla wuxuu ma dhihin buu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa طallaqtumu الnisaaa uma nakaxtu almu'minaati uma nakaxtumuuhuna ma dhihin ee wuxuu yidhi idaa nakaxtumu lmu'minaati uma dallaqtumuuhuna sida xooga badanna sidaas waay kan saddexaadna isaga wuxuu leeyahay hadduu mucayan ka dhigo uu yidhaha hiblaayo oo uu tacyiiniyo waa furmay hadduu itlaaqana ma dhacayo aduu saddexdaas qowl baa marka meeshaas ku jiro mas'aladaas uu marka hadda halkan baab uu yeelay qaala alimaamu abu ciisa xadaanaa axmed bnu maniic wahuwa abu jacfar albagawiyu qaala xadaanaa hushaymun wahuwa bnu bashiir asancaaniyu alwaasiطiyu baan ujeedaa qaala xadaanaa caamiru اlaxwal can camr bni shucaybi can abiihi can jaddihi qaal qaala rasuulu lahi sal l slam laa nadra nadar ma ahaanin libni aadama bani aadam uma sugnaanino uma guntanmo fii maa laa yamliku waxuusan haysanin uunan hananaynin waxuunan awoodeynin oo uunan hanan karin wax nadara uguma sugno bani aadam waxaadan awoodi karin haddaad nadar ku gashaa waxba kama nadarkaas ma xirmaayo walaa cidqa xorayni ma jirto lahu bani aadam uma sugnaanin fii maa laa yamliku wuxuusan haysanin addoon maba qabtidba maxaad xoraysaa oo addoon adoon lahayn oodan gacanta ku haysanin xorayni ma jirto walaa dalaaqa furiin ma jiro lahu bani aadam uma jiro uma sugnaanin fi ma laa yamliku waxuunan haysanin haween adiga aan cismadaada iyo gacantaada ku jirin furiin ma ulihid ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan wuxuuna tilmaamay oo nas ku yahay jumhuurka madhabtooda xoojinayaa oo ah furiinku inuunan dhacaynin haddii nikaax uusan ka horreynin qaala wfi lbaabi can caliyi wmucaadi bni jabl wjaabiri wbni cabaas wacaaishata qaala xadiidu cabdillaahi bni camrin xadiidu xasanu صaxiix wa huwa axsanu shayi ruwiya fi hada اlbaab waa baabkan oo yani aalaaqu qabla nikaax wax laga wariya xadiidka ugu asan ugu wanaagsan wahuwa qowlu akari ahli اlcilmi weeyaan min asxaabi الnabiy sal l slam iyo waغayrihim ahlu cilmigana marka qowlkay u badan yihiin alimaam abu ciisa tirmidi cilalulkabiirka ayuu wuxuu ku yidhi bukhaari baan su-aalay baabkan xadiidkee ugu fiican markaasuu wuxuu yidhi xadiidu camri bni shucaybin iyo yacni xadiidu hishaam ibni sacdin can الzuhriyi can curwa oo mursalka ah labadaas baa ugu fiican qaala ruwiya dalika can caliy bni abi aalibin ayaa laga wariyey wabni cabaasin wajaabir bni cabdillaahi wasaciid bni lmusayab walxasan wasaciid bni jubayr wacaliy bni xusein washurayqi wajaabir bni zayd wagayri waaxidi min fuqahaai taabiciin ayaa sidan ku tageen wabihi yaquulu shaaficiyu shaaficina sidan buu dhahayaa qaala waruwiya can ibni mascuudin cabdullahi bni mascuud waxaa laga wariyey annahu qaala inuu yidhi fi lmansuubati mansuuba waxaa laga wadaa naagta la cayinay naagta la magac dhabay ama la cayinay tilmaan lagu cayinay hiblaayo waa iga furan tahay ayuu yidhi haddaan guursado waa la cayinay naagtaas middaas wuxuu ka yidhi ibnu mascuud inahaa tadluqu waa furmaysaa isagoo nikaaxsanin hadduu gaar magaceeda intuu sheego waa furay uu yidhaahdo markuu guursado waa furmaysaa ibnu mascuud asagu saasu ku tegey markaas ibnu cabaas markuu leeyahay alla ma dhihin idaa idaa dallaqtum lmu'minaati uma nakaxtumuuhuna ma dhihin uu yidhi alle raxima allahu abaa cabdiraxmaan qaala waruwiya can ibraahima annakhaciy washacbiy waغayrihima min ahli اlcilmi waxaa laga wariyay anahum qaaluu waxay yidhaahdeen idaa waqata nuzila idaa waqata haddii uu cayino tawqiic bimacna tacyiin haddii uu cayino nuzila tacyiinka waa la dejina wa huwa qowlu sufyaan athawriy wa malik bni anas anahu idaa samaa hadduu magacaabo imra'atan haweenay bicaynihaa caynteeda uu magacaabo ow amase waqata waqtan waa tacyiiniyey tilmaaniya wax lamida buu ku tacyiiniyey ow waqata waqtan cafwan waxaa weeyaan waqti buu cayinay tawqiiq buu u sameeyey oo matalan wuxuu yidhi maanta haddaan guursado berri haddaan guursado sanadka hiblaaye haddaan guursado waa haweentaan guursado waa iga furan tahay ayuu yidhi ow waqata waqtan kaasu ow qaala ama wuxuu yidhi in tasawajtu haddaan guursado min kuurati kada magaalo hiblaayo kuura magaaladan amase wuxuu yidhi magaalo hiblaayo haddaan haddaan ka guursado ayuu yidhi fa inahu in tasawaja hadduu guursado fa inahaa tadluqu waa furmaysaa wa ama bnu lmubaarak cabdullahi bnu lmubaarak fashaddada fi hada albaab cabdullahi bnu lmubaarak almarwasi baabkan waa adkeeyey wa qaala waxa uu yidhi in facala haddii uu sameeyo laa aqulu ma dhahaayo hiya xaraamun waa xaraam waa adkeeyey haddana marka wuxuu yidhi yacni wuxuu yidhi haddana isu adkeeyeybu haddana wuxuu leey xaaraamnimada afka maku ballaarinayo haddii uu yidhaha magaalo hiblaayo haddaan ka guursado waa iga furan tahay naagtan ka guursado ee haddana uu guursado sidaana ku haysto xaaraan ma dhahayo ooga xaaraamta waa ka cabsan jireen culimadii hore ayb waxyaabo badan marka inay akrahu iyo laa uxibu iyo inay ka cabiraan waxaa keenayo ereygan culays ayuu agtooda ku lahaa qaala wadukira can cabdillaahi bni lmubaarak waxaa laga sheegay annahu su-ila can rajulin nin baa la su-aalay xalafa bialaaqi furiinu ku dhaartay anlaa yatazawaja furiinka ma lagu dhaaran karaa isaga kitaabul aymaan wanuduur ayaa munaasab uu u yahay dabcan laakiin dhinac buu dhaarta ka shabahaa dhinac ayuu dhaarta ka shabahayaa furiinka oo dhaarta waxaa ku jiro xafi iyo manci qofku hadduu dhaarto dhaarta waxbay ku boorine waxna waa u diideysaa soo maaha furiinkiina intaas waa keeni karaa ninku hadduu yidhaha waxaa haddaan sameeyo waa iga furan tahay naagta ma- warkaas muxuu ku keenayaane shaygaas inuunan samaynin manci buu ku keena xadi iyo manci baa la yidhaha marka dhinacaas ayuu ka shabahaa marka ninka haddii uu yani anahu su-ila can rajulin xalafa bialaaq macnuhu waxay tahay anlaa yatazawaja wuxuu yidhi haddaan guursado waaba iga furan tahay dhaarta uu sheegaya sidaas leanna wuxuu ku keenayaa arrintaani xaqi iyo manci ayay ku keeni uma badaa lahu oo u muuqdo an yatazawaja inuu guursadaa u muuqatay waxaa la yidhi marka hal lahu ruqsatu ruqso ma leeyahay bian ya'kuda inuu iska qaato biqowli lfuqahaa'i fuqahada qowlkooda aladiina rakasuu fi hada albaab nin baa wuxuu yidhi haddaan guursado waa iga furan tahay waa u baahday guurkii culimadii badnaydeen soo sheegnay shaafici ka mid ahaa qowlkooda ma iska qaadan karaayo ma ruqsaysan karaa fa qaala ibnu lmubaarak ibnu lmubaarak wuxuu yidhi in kaana yaraa hada alqowla hadduu diin ahaan qowlkaas qabay ou arki jiray min qabli an yubtalaa bi hadihi اlmas'ala inta aan mas'aladan lagu imtixaanin haddii isaga uu qowlkaas qabay awal oo madhabtaas shaafici uu qabay maalan ama jumhuurkaas warkooda ou awal diin ahaan u aaminsanaa ibtiladan arrinkaanna uu ka dhacay xaalku hadduu sidaa ahaa falahu an ya'kuda biqowlihim qowlkooda waa qaadan karaa fa amaa man lam yarda bi hada intaynan ku dhicin awal wuxuu aaminsanaa inuu inay furmayso ayuu qabay madhabka abu xaniifa oo kale ama midda maalig oo kale uu qabayo tacyiinka waana cayinay falama ibtuliya markii la imtixaanay axab axabba ou jeclaystay an ya'kuda biqowlihim kuwaas warkooda inuu qaato hore sida jeclaystay markii la imtixaanay kadib falaa araa lahu dalika ani uma arko arrintaas warkiis waa la fahmaa malana ninkan hadduu awal aaminsanaa dalaaqu qabla nikaax inuusan dhacaynin ha ku socdo warkiisaas hore awal laakiin hadduu ku qanacsanaa sidaas cagsigeeda oo inay furmayso oo ku qanacsanaa maan marka inuu aado hadduu sidaa ku qanacsanaa ee ay mas'aladani ku dhacdo oo qisadaani ku dhacdo maahan inuu qoladii kale warkooda haddana u leexdo qiil dartiis leanna nin qiil iyo furanaayo kale ayuu iska noqon ayb masaa'il badanoo sidan imaan kartana waa jirtaa intay culammadu isku khilaafaan adigiina aada qowl aaminsanayd alla ku caabudaysa oo yacni alla aada ugu dhawaanaysa qowlkaas cagsigiisii baa qiilkaas oo gale ma iska aadaysaa marka maya qiil qiilkaas lama rabo wixii adiga aada ilaahay agtiisa diin uga yeelanayso inaad uga diin dhigataa fiican haddii nas kuu caddaado waa baab kale iyadoo baab kale laakiin hadday tahay aqwaal qowl aadan ku qanacsanayn haddana inaad daahirkiisa ku dhaqanto ood qiil ka raadiso ma fiicno ayb middaas waa midda uu sheegayo dadkuna hadda qiilkooda waa iska batay ayb qof baa naag furaayo saddexuu ku fu sadde markii saddexaaduuba furaa waa furay waa soo ceshtay waa furay waa ceshtay mar saddexaaduu furay markaas wuxuu leeyahay sheikow mar kamida dalaaqeeda aan furaayey xayd ay qabtay xaaid bay ahayd wadaaduu ka maqlaa maalan naagta iyadoo xayd qabto haddii la furo dalaaqaas ma dhacaaya laga yaabaa inuu qowlkii aan shalay sheegayn inuu inta maqlo hadhow uu yidhaahdo marka mar kamida saddexdaas marcaado iyadoo qabtaan furay ee ka waran uu leeyahy isagana wuxuu aaminsanaa inay furmayso leanna dalqadaas oo xaydka ku furay waxaa laga yaabaa inay ahayd tii koowaad awal isaga wuxuu ku qanacsanaa inay ka furnayd naagtaas middan saddexaad markay dhacday buu leeyahy tii koowaad armaysan jirin oo keenayo taas lama rabo waxaa lamidaa nin naagtii masaafo isaga haystaa oo ku qabaa masaafadii waa la qaldan tahay nikaaxii ma cusboonaysiinayo sidii buu ku haystaa saddexuu naagtii ku furaa hadhowaa marka waxaa la leeyahay awalba masaafaa lagu qabay sheekh ka waran ee waxaas la- lacin iyo dheel dheel waayo ayb waxaas marka dadka in loo jajawaabana ma aha haddii adiga aada ogeyd shalay masaafo inay qalad tahay oo waxba aynan ku xirmaynin ee shalay maxaad uga nikaaxaadi u cusboo weligii maxaa ugu tegi weysan waa iska haysatay waa iska haysatay adoo og hadda haddana marka maqiil iyo waxbaa lagu furaa marka baabkaas marka in la yidhaha hortaada niyo u soco na dhaaf wa qaala axmedu imaam axmed wuxuu yidhi in tazawaja hadduu guursado dabcan markaa masaladan iyo uu ka hadlaya iyo middaas inkastoo inan islahayn laakiin haddana qiil raadintii un baan kala jeedaan ayb labada masale waa kala cad yihiin dabcan wa qaala axmedu wuxuu yidhi in tazawaja hadduu guursado laa aamuruhu ma amraayo an yufaariqa imra'atahu xaaskiisa inuu ka tago oo isaga wuxuu leey hadduu intuu cayino uu yidhaahdo waa haddaan guursado iblaayo waa furay ee uu guursado ka tag ma dhahay wa qaala isxaaqu ana ujiizu fi lmansuubati naagtii la cayinay aniga waa waa ogolaanayaa furiinkeeda inuuinuu dhacayo lixadiid ibni mascuud ibni mascuud xadiidkiisa ibni mascuud marka xadiid marfuuca maaha ee waa qowlkiisa wain tazawajaha hadduu guursado laa aqulu ma dhahayo taxrumu calayhi imra'atuhu waa ka xaaraam noqonaysaana ma dhahayuu leeyahay wawasaca isxaaqu fii gayri lmansuubati isxaaq haweenta oo aan la cayinin ee mudlaqa iska ama caamka ah ee naag un hadduu yidhaahdo iyada waa waasixiyeyoo dhalaaqaas ma dhacayo waa iskaga qabi waa guursan karaa baabu maa jaa ana alaaqa alamati tatliiqataani baabu bayaani maakii caddayntiisiibuu baab yahay jaa-a ku yimid ana alaaqa alamati addoonta furiinkeeda tadliiqataani laba laba way addoonkuna laba dalqadoo wax ku furaa naagta addoonta ana laba dalqad baa lagu furaa ayb ciddadeeduna waa laba qar'i waay ayb qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya anaysaaburiyu هو محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل عن ابن جريج قال حدثنا مظاهر بن أسلم إن كان مركب مظاهر بن أسلم المخزومي المدني ضعيف روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه قال حدثني القاسم وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال alaaqu lamati addoonta furiinkeeda la furayo tadliiqataani wa ciddatuhaana xaydataani ciddadeeduna waa laba xayd caaisha marka iyada aqra-du inay xayd tahay bay qabtay mise inay dhowri tahay iyada ibnu cumar yacnii cidda id ciddadka iyo meelahaasaan ugu tegayna halkan marka waxay leedahay wa ciddatuhaa xaydataani waxaa ka muuqanaysa marka ciddada in xayd lagu tirinayo laakiin xadiidkan waa daciif oo ninkaa mudaahir ibnu aslam baa ku jira ayb abu daawuud wuxuu yidhi huwa xadiidun majhuul ibnu maciin laysa bishayin ayb qala mxamed bnu yaxya waxadaana abu caasim qala xadaana muظaahir bihada wa fi lbaabi can cabdillaahi bni cumar ayaa ku sugan qaala xadiidu caaishata xadiidun gariib laa nacrifuhu marfuuca ila min xadiidi mudaahir bni aslam maaha wa mudaahiru laa nacrifu lahu fi lcilmi gayra hada alxadiid mudaahir bnu aslamna cilmiga dhexdiisa ma naqaan buu yidhi inuu leeyahay wax xadiidkan aan ahayn marka ninku raawida haddii uunan xadiid badan uunan werinin waa sabab keenaayo jahaaladiisa walidaalika nuqbaha iyo kutubta musalaxa asbaabta jahaalada keenta waxaa ka mid a an yakuuna raawi muqilan raawigu hadduu muqil uu yahay in la garo waaya imaanaysa ayb kaanahu marka inuu leeyahay waa nooc marka jarxi oo kalaa qal wاlcml عlى hda cinda ahli اlcilmi min aصxaabi الnabiy sal ه slm wagayrihim wahuwa qowl sufyaan athawriy washaaficiy axmed waisxaaq sidaanay ku tageen qaala baabu ma jaءa fi man yuxadiثu nafsah biطalaaqi imra'atihi qofka nafsadiisa kula sheekaysanaya haweentiisa furiinkeeda ma hadlin ma dhawaaqin qalbiga wuxuu iskala sheekaystay heblaaye fur yani heblaaye waa furay ayuu qalbiga ka yidhi afkiisa waxba kama soo bixin sidaa wax ma ku furmayaan tarjamadan sidaas ayb furiinku marna de kinaayo ku dhacaa marna waa sariix qalbiga qofka inuu iskala sheekaysto sariixna ma aha kinaayana ma aha hadalna maba ahanba ayb ee qoridda say noqonaya marka furiinkii waa qoridda haddii uu furiinku qoro qoraal ma ku furmaysa haweenta haddii uu niyeysto ha oo qoraalku wuxuu ka mid yahay kinaayada ayuu ku jiraa ninkii ma hadlin warqaduu soo qaatay cad qoraaluu sameeyey marka furiinkii wixii buu ku qoray qaadiga marka haddii la keeno ama la ysku qabto wuxuu leeyahay marka warqadan qoraysay ma niyeysnayn inaad wax furto haa waa furmay ma niyeysnayn hadduu yidhaahdo warqadana waa la jeexjeexa halkaas dadka qaar marka aan leenahay sidaana macnuhu waxay tahay waa hadduusan ku dhawaaqin waxba dadka qaaraa markay wax qorayaan dhawaaqo warqaddii caddeedu soo qabtay waana hadlay waana qoraa waana hadlaa waa furmay markaas hadda halkaanse masalada uu ka hadlaayo waxay tahay qalbigu iskala sheekeystay qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaanata can qataada can zuraarata bni awfa can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala ll ly slam tajaawaza allahu liummatii alla ummadeyda waa u dhaafay maa xadatat bihi anfusahaa waxa ay kula sheekaysatay nafsadeeda dhexdeeda maa lam takalam bihi haddaynan ku hadlin aw tacmal bihi ama aynan ku camal falin xadiidkan marka tirmidi wuxuu u keenay mar haddii la yidhi maa lam takalam bihi ninka markuu laabtiisa wax iskala sheekaysanaayo ma hadlin xadiidku saasaa laga fahmay mar haddii uunan hadlinna furiinku waa inuu hadal ku dhaco laabudda inuu hadal jiro hadalkaas ama sariix ha noqdo ama kinaaya marka maa lam takalam bihi intaysan hadlin marka ma hadlin waay meesha masalo kaleo caqiidana meeshaas waa laga qaadanaa waxay tahay kalaamka nafsiga inaan kalaam la dhihin alkalaamu nafsiyu laysa bikalaamin hadal maa walidalika marka laga hadlaayo qur-aanku muxuu yahay alqur'aanu kalaam ullah takalama allahu bihi allah ku hadlay wa kharaja minhu allow ka soo baxay qur-aanka ahlu sunnada saasay aaminsan yihin ashcariyada iyagu waxay leeyihin maya kalaam waayahay kalaamullaahi marka la leeyahay kalaamka alleh mid soo baxayo la maqlaayo maahane waa kalaam nafsi ah kalaam nafsi ah ee haddii nafsi uu yahay kalaam maba ahane maa lam takalam bihi somaana haddii kalaam uu noqonaayo waxa adiga aada qalbigaaga ama naftaada iskala sheekaysato haddii uu kalaam noqonayo naagta waa kaa furmi lahayd salaadana waa kaa buri lahayd haddaad allahu akbar intaad tiraahdidood qalbigaaga intou baxo aad qalbiga iskala sheekaysato biitifaaqi lfuqahaa salaadaas ma ka burin ninkaas soo celi la dhihi maayo iyaga marka meeshaas marka kalaam nafsi waxa ay ku magacaabayaan waa falsafo jinni wey ayb wax jirana maaha wax awal la yaqaanayna maaha xilliga rasuulka asxaabta ayb gabayay keenaan akdal nin la yidhaha uu tireeyo ina alkalaama la fi lfu'aadi ina alkalaama la fi lfu'aadi gabaygaas marka waa laysku haystaa sida uu yahay jiritaankiisa iyo ereyga uu ku yimid ina albayaana qaara ina albayaana la fi lfu'aadi dhahay ayb marka ina alkalaama la fi lfu'aadi gabay marka shaacir in mas'alo caqiido sidaa u weyn isaga loo qabsado ma sax maaha da culamadii luqadana markay kalaam kalaam waxaa le laysku haysta waa kalaami kalaam markay sheegayaan maxay ku bilaabayaan lafdi waayay dhahayaan sooma lafdi ay ku bilaabayaan ama ajruumiga ha noqdo ama kuwa kale ha noqdo kalaamunaa lafdun mufiidun kastaqim u leeyahay lafdu haddaan qofka uusan hadlin qalbiga iskaga sheekaysto ninkaani waa hadlay cid dhahaysaa maga haddii ay dhacdo qowl in lagu sheego qalbiga waxa laga sheego haddii ay dhacdeen qowl la dhahayana lama idlaaqe waa la qeydaa oo ilaahay wuxuu yidhi wayaquuluuna fii anfusihim laakiin haddii wayaquuluuna layska yidhaahdo afkay ka dheheen wax kale loo fahmay maa lam takalam bihi haddaynan ku hadlin aw tacmal bihi ama aynan ku camal falin oo aynan ka kaga shaqaysiinin qaala alimaam abu ciisa hada xadiidun xasanu صaxiix qaala wاlcamalu calى hada cinda ahli اlcilmi camalku sidan waaye ana rajula qofka idaa xadata nafsahu nafsadiisa hadduu u sheekeeyo bialaaqi ugu sheekeeyo lam yakun shay-an waxba ma ahaanaya xataa yatakalama bihi ilaa u kaco ila markii hore maba hadlin qaala baabu maa jaءa fi اljiddi wاlhazli fi alaaqi baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fi ljiddi dhabnimada iyo walhasli dheedheesha fi dalaaqi lagu dheeldheelo ama dhab ahaan loo sheego furiinka dhabtiisa iyo dheeldheeshiisa wixii ku yimid ayb furiinku waa laba sariix iyo kinaaya midka sariixa waa kan laga hadlay qaala xaddatanaa qutaybatu qaala xaddatanaa xaatimu bnu ismaaciil can cabdiraxmaan bni ardak madiniy madiniyun huwa madiniyun ninkaa marka cabdiraxmaan ibnu ardak oo huwa layin lxadiid an caطaa can ibni mahak yuusuf bnu mahak can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal ll slam halaaثun saddex jidduhunna dhabtooda jiddun waa dhab wahasluhunna kaftankooda iyo dheeshoodana jiddun waa dhab annikaaxu wاalaaqu wاrajcatu qaala hada xadiidu xasanu gariib wاlcamalu calى hada cinda ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal ly slam camalku sidan waaye waغayrihim iyo eyrkood wacabdالraxmaan huwa bnu xabiib bni ardak wabnu mahak huwa cindii yuusuf bnu mahak marka hadduu qofku yidhaahdo waa iga furan tahay xaaskayga waa dheeldheelaayo ma laga yeelaayo waa dhabay noqonay haddii kinaayo war kinaayo ku jiraa uu sheegana orada gurigiinaad haddii uu yihaahdo furiin ou ka wado waa furmay hadduunan ka wadinna ma furmayso qaala baabu maa jaaa fi lkhulci khuluca wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay khuluca marka waxaa weeyaan waxaa la yidhaha fira firaaqu zawji zawjatahu biciwadin ninku inuu naagtiisa faaruqo ou ku faaruqo biciwadin ciwad bedel marka dhinac beec ou ka shabaha oo marka waxaa weeyaan ninkii sharcigu xikmada uu u jideeyo khulucana waxay tahay haddii dhaqanku uu dhib noqdo haweentii inay nafsadeeda furato oo ninkaa markaa nafsadeeda ay ka furato ayb shardina marka hadda waxaa ah dhaqanka dhaqmaad dhaqanka inuu ka imaan waayo xagga haweenta haddii ninka maalan uu ka imaan waayo xaggiisa uu dhibaayo uu leeyahay haddaan rabta inaan ku furo keen lacag isi maaha in khuluc baabkeed in la mara ma aha markaas qaadiga sharcigaa loo tegayaa fur buu leeyahay haddii uu furi waayo waa waa ciqaaba waa edbinaya haddii uu diidana waa fasakha qaadigii baa fasakha biil ma siinaayo uma soo hoyanaayo gurigii u imaan maayo gurigii de- degaan ma siinaayo wixii xaqa ay u lahayd buu ku dhibayaa maahan inay isfurato markaas iyada haddii qaadi sharciga uu jiro isaga inuu kala gooyo way ninkan waa laga fasakha meeshaas marka saas laakiin marka ninku uu xaqii gudanayo naagtii aynan rabin laakiin ninkii see lagu kala baxaa ninka laftiisu inuu iska ag fadhiyo qoys aan rabin waa ku dhib iyadii waa ku dhib marka hadda ninkaan maadaama uunan qalad iyo waxba geysanin aweentii hadbixiso iyadaa awalba dhib dhibka keentay ayb waana laga fiican isaga quluca marka mashruucnimadiisana aayaddaa sheegtay falaa junaaxa calayhimaa fii ma iftadat bihi iftidaa iyo fidyana waa la dhahaa khulcina waa la yidhaha waa alfiraaqu biciwadin marka waa naagtii in la faaruqo ciwad lagu faaruqo axkaam fara badanna way ku jirtaa u qaarkeed keeni doono ayb qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa alfadl bnu muusa wa huwa alfadl bnu muusa asinaaniyu can sufyaana qaala xadaanaa maxamed bn cabdiraxmaan wa huwa mawla ali طalxata can sulaymaana bni yasaari can rubayc binti mucawid bni cafraa anaha ikhtalacat waa iskhulucday calaa cahdi nabiy sal l slam waqtigii nebiga fa amaraha nabiyu sal l slam nebiga wuxuu amray ow umirat ama waxaa la amray an tactada bixaydatin xayd inay hal dhiig inay ku ciddo tirsato qaala fi lbaabi can ibni cabaas xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa fiihi mashruuciyati lqulci qulcu inuu mashruuc yahay mar haddii waqtigii nebiga la sameeyey waxaa kaloo laga qaadanayaa haweenta haddii la qulco in ciddadeedu ay noqonayso xadiidkan sida uu tilmaamayo an tactada bixaydatin hal dhiig inay ku tirsanayso ayb isagaa marka ka hadli doono aqwaal kalena waa jirtaayo inay ciddatu talaaq in ciddadeedu ay aadeyso ayb qaala wafi lbaabi can ibni cabaasin qaala xadiidu rubayc binti mucawid asaxiixu sida saxiixa anahaa umirat waxaa la amray an tactada bixaydatin hal xayd inay ku ciddo tirsataa la amray ayb dhinaca marka masale uu gadaal ka keeni doonaa jirto masaladu waxay tahay khulucu alaaq miya mase waa faskh hal ilkhulcu alaaqun am faskun waa masaa-isha waaweyn oo baabkan ku jirto qowl qadiimka shaafici wuxuu leeyahay khuluc waa faskh ee alaaq ma aha qowlqadiimku waa faskh buu leeyahay ibnu cabaasaana sidaas ku tegey qowlka jadiidkaee shaafici waa alaaq buu leeyahay marka waa alaaq iyo waa fasakh macnaha ku jiraa maxay tahay waxaa ku jiro haddii la yidhaah waa fasakh cadadkii dalaaqa ma nuqsaaminayo haddii waa dalaaq la yidhaahna dalqad buu nuqsaaminay oo maalan faa-iidada khilaafkaasna waxuu soo baxaa naagtii maraa la furay waa la soo ceshtay mar labaadaa la furay waa la soo ceshtay markii saddexaad waa la khulcay haddaan dhahno marka alkhulcu talaaqun naagtaasi ilaa nin kale ay soo marto ninkaa waa uga dhammaatay haddii aan dhahno khulucu talaaq maahane waa fasakh ee ninkaa hal dalqad waa u dhiman tahay kama kama nuqsaansana oo naagtaasi hadday cidda tirsato kabacdi hadday israboodaan haddana mar labaad oo weligii uu ka doono hal dalqada ugu dhiman uu ku qabayaa markaas hamarat lkhilaaf marka meeshaas waay ayb haddii fasak la yidhaha yanqusu aalaaqaat haddii la yihaahdo laa yanqus haddii fasak la yihahdo haddii alaaq la yihahdo waa nuqsaamina waa faa-iidada meesha ku jirta taas ayb qowlka qadiimka waxa aan ka hadlaynaana waa haddii lafdu alaaq aan la sheegin waay ogaada ee ninku marka waaweynta ka tegaya hadduu yihaahdo waa ku furay waxaan kugu furay boqol dollar iyadana ay tiri waa tan boqolkii taas waa alaaq iyada leanna lafdigii alaaq qafkii alaaqu ka sheegay ayb ee lafdulkhulci markay ku kala tagaan oo wuxuu yidhi khaalactuki bimiatin boqolaan kugu khulcay wax dalaaqa lamaba sheegin kan marka alaaq ma yahay mase ma aha shaafici marka qowlkiisa qadiimku waa fasax qowlka jadiidkana waa alaaq buu leeyahay qowl kalaa jiro isaguna jadiidka ka mid ah uu leeyahay hadduu niyeysto waa dalaaq haddii uuna niyeysanina dalaaq maaha weliba moxamed ibnu nasr almarwasi kitaabkiisa ikhtilaafu lfuqahaa wuxuu yidhi aakhiru qowli shaaficiyi kaasuu ahaa taqiyudiini subkina kaasuu u gargaaray muta-akhiriinta ka mid ah xagga madhabta laakiin qowlka hadda mashhuurka oo minhaajka ku dhigan laguna camal fala madhabta shaafici waxaa weeyaan khulcigu inuu yahay dalaaq ama ha niyeysto ama yuu niyeysanin kan mashhuurka oo madhabtu ay ku camal fasho kaas ayb waxyaabaha marka ay deliishanayaan waa fasaq qolada dhahayso an tactada bixaydatin way hadduu dalaaq yahay maa la tiriyo ciddadii dalaaqa iyo bay leeyihin ee qoladan kalena waxay leeyihiin cidda tirsiga iyo dalaaqnimada iyo isma islaazimika ma islaazimaya naskani wuxuu noqonaa hadduu ansaxo nas gaarkiis u taagan oo waxaa la leeyahay khulucu waa alaaq ciddadiisuna hal xayd xabaaya haddii sidaa la wax mar walba islaazimayo ma aha oo imaam axmed laftiisu wuxuu leeyahay waa fiiri imaam axmed wuxuu leeyahay waa fasakh dalaaq maaha sida mashhuurka haddana say u ciddo tirsanaysaa wuxuu leeyahay saddex qari wax marka islaazimaa ma aha ayb qala xadaثna mxamed bn cabdالرaحيم albغdadiyu qala xadaثna عaliي bnu baxri ayb huwa عaliي bnu baxri الbغdadiyu ثiqة faadل qala xadaثna هisham bnu yusuf huwa الصنcaniyu can macmari can cmr bni mslim can cikrimata can ibni cabaasi ana mraأata haweeney ana mraأaةa haabit bni qays ayb cmr bnu muslimkan waa daciif wuxuu yihi an ikrimata can ibni cabaas ana mraأaةa haabit bni qays haabit bnu qays xaaskiisii ikhtalacad way iskhulucda min zawjiha ninkeeday iska khulucday calaa cahdi nabiy sal l slam waqtigii nebiga faamaraha nabiyu sal l slam an tactada bxaydatin qala limaam abu ciisa hada xadiidu xasanu gariib wاkhtalafa ahlulcilmi fi cidat mukhtalicati way isku khilaafeen faqaala akaru ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal ه l slam wagayrihim waxay dhaheen ina cidat اlmukhtalicati cidat اlmuطalaqa midda la furay cidadeeda waa alaaثan saddex wahuwa qowlu sufyaan athawriy waahli lkuufati wabihi yaquulu axmedu waisxaaq shaaficina sidaan buu dhahay wa qaala bacdu ahli lcilmi min asxaabi nabiy sal l slam wagayrihim cidat lmukhtalicati xaydatu qaala isxaaq wain dahaba daahibun ilaa hada qof hadduu ku tago kan oo ciddadii hal xayd laga dhigo fa huwa madhabun qawiyun waa madhab xoog badan leanna daliilow wataa qaala baabu maa jaaa fi lmukhtalicaati haweenka iskhulca wixii ku yimi qala xadaana abu qurayb qala xadaana musaaximu bnu dawaadi bni culbata wahuwa alxaariiyu laa ba'sa bih rawaa lahu tirmidiyu faqad can abiihi ayb abihi marka dawaad bnu culba daciifun caabid can laytin wahuwa bnu abi sulaym can abi lkhaaab can abi zurcata can abi idriis can hawbana can nabiy sal l slama qaal almukhtalicaatu huna almunaafiqaat kuwa iskhulco iyaga ayaa munaafiqaadka ah qaala hada xadiiu ariib min gariibu min hada lwajhi walaysa isnaaduhu bilqawiy isnaadkiisu saa uma xoog badna waruwiya can nabiy sal l slam anahu qaala ayuma mra'atin ikhtalacat min zawjiha iska khulucda min gayri baasin dhib la-aan lam tarax raa'ixata aljanna ma carafta qaala xadaana bidalika mxamed bnu bashaar qaala xadaana cabdlwahaab qala xadaana ayub can abi qilaabata canman xadaahu can hawbana ana rasuula اlahi sal l slama qaala ayuma imra'ati sa'lat zawjaha طalaaqa min gayri ma min gayri ba'si faxaraamu calayha raa'ixat اljanna jannada carafteeda waa ka xaaraam min gayri ba'si min gayri ba'sin munaawi faydulqadiirka waxa uu yidhi alba'su shiddatu waay waa dhibka macnaha marka waxaa laga wadaa fii gayri xaalati shiddatin tadcuuha wa tulji-uha ila almufaaraqati iyadoon dhib jirin dhib u dhibaato geliyo in ay kala tagaan ninkaas iyadoo aanu jirin maxaa dhibkan ka mid noqon karo kaanlaa tuqiima xuduud allahi fima yajibu calayha min xusni suxbati wa jamiili lcishrati likarahatiha la dhibaatada waxaa noqon karo in waa qof mu'minada ninkan xaqiisii ma gudan karto qalbigeedaa nacay qalbigii mar haddii uu nacay ma gudo karto xaqiisa haddii xaqii ay gudo weysana dembi ayay ka baqday haweentii markaasoo kale in quluc laysku faaruqaa dhib ma laha waa baas iyada marka min gayri ba'sinta ka mid ma leanna gabadhii thaabit ibnu qays uu qabay waa tii tiri aniga diin iyo ku nici maayo iyo quluc iyo iyo khuluq dabci laakiin waxay tidhi inii akrahu lkufra fi lislaam dhaqan gaalaad ama dhaqan aan islaam ahayn inaan islaamka kula dhex jira waa dhibsana marka nebigu waa kii ka ogolaadeen meeshaas marka munaawi faydulqadiirka sidaasuu ku yiri qaala hada xadiidu xasan wayurwa hada alxadiidu can ayuba can abi qilaabata can abi asma can thawbana warawaahu bacduhm can ayuba bihada lisnaadi walam yarfachu qaala baabu ma jaءa fi mudaaraati الnisaa wuxuu ku yimid haweenka in lag in la sasabo oo lagula dhaqmo yani sabaansab lagula dhaqdhaqmo mudaaraadku marka macnihiisu waxay tahay adoon diinkii iyo waxba xaqii ka tegin inaad yacni wanaag kula dhaqanto mararka qaarna aada is-ilowsiiso haddaad xaalad walba yacni kor taagnaato ma ishaynaysaan ad waa kala tegaysaan macnuhu waxay tahay qallooc laga wayn maayo haweenkii sidaad kula dhaqmaysaa marka ha noqoto mudaaraad iyo yani sidaas qala xadaثna cabdالlahi bn abi ziyaad qala xadaثna yacquub bn ibrahim bni sacdi qala xadaثna bn akhi bni shihaab can camihi waa ibn shihaab الzuhri can saciid bn اlmusayb can abi hurayrata qaal qala rasuulu lahi sal ly slam ina almarأata haweeneyda ka dilaci feer oo kala wa feertu waa qalaa ayb haddaad istiraa feertaasi toos waa jabaysaa soo maha in dahabta haddaad doonto tuqiimuhaa inaad toosisid kasartahaa waad jebinaysaa wa in taragtahaa haddaad ka tagtana istamtacta bihaa waa ku raaxaysanaysaa calaa ciwajin qalloc iyadoo u saaxiiba yani macnuhu waxay tahay haweentu haweenku ma wada toosn ma toosnaa karto qallooc laga weyn maayo adiga marka qalloocaasi wixii aad u daran dabcan waa inaad iska toosisid laakiin waxay aan aad u darnayn oo adigiina aada kula dhaqmi karto iska dhaaf iska ilow mudaaraadkii marka kaas qaala wafi lbaabi can abi darin wasamurata wacaaisha qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu صaxiixu gariibu min hada اlwajhi baabu maa jaءa fi الrajuli yasأaluhu abuuhu an yuطaliqa اmra'atahu wixii ku yimid ninka aabbihi uu su-aalayo inuu furo xaasiis aabbihii baa wuxuu yidhi xaaskaaga fur wiilkii baa la dhahayaa wuxuu ku yimid qaala xadaanaa axmed bnu muxamed qaala akhbarana bnu lmubaarak ayb qaala akhbarana bnu abi diibin can ilxaaris bni cabdiraxmaan can xamzata bni cabdillaahi bni cumar can ibni cumara qaal kanat taxti imra'at uxibuhaa waxaan qabay oo hoosteyda ahaydon qabay haweeney uxibuhaa aan jeclaa haweentaasoo uxibuhaa aan jeclaa wa kaana abii aabbahay cumar ana yakrahuhaa waa nacaye fa amaranii wuu i amray an utalliqahaa inaan furo iska fur buu yidhaha waantaan fa abaytu waa diiday fadakartu dalika linabiyi sal ll ly slam nebigaan arrintaa u sheegay fa qaala wuxuu yidhi yaa cabdallaahi bna cumar cabdullaahi bni cumarow dalliq imra'ataka fur naagtaada meeshaas marka waxaa laga qaadanaa waalidka in lagu adeecayo haweenta furideeda leanna jacaylka adiga aada jeceshahay wax waajiba maaha adiga hawadaada iyo rabitaankaaga waalidku daacadiisu laakiin waa waajib marka waalidka daacadiisa waa inaad uga tagtaa adiga jacaylkaaga jacaylkaaga xagga iska dhig waalidka adeeco maqal ayib ee aabbihii baa hadda halkan la sheegay hooyaduna waa la mid iyadana bal min baabi owlaa waayo hooyada saasay leeyihin shuraaxda qaarkood sindiga saas u dhahayaan mase tuxfatulaxwadiga ee waxay leeyihiin hooyadaaba kaga sii owleysanoo iyadaa ka xuquuq badanba aabbaha ayb qaala baabu maa jaa la mida kale haweentan adigu inaad qabto gaar ahaanteeda waajib uma aha ee mararka qaar dadka qaar waxay dhihi karaan waxaa laga yaabaa haweentan inay diin fiican tahay odaguna uusan rabin isaga raalli geli fur haddii aad furto mid kale oo isaguna uunan diidaynin diinnale guurso adig middaan inaad qabtaa waajib ma kugu aha laakiin odagan ama hooyadan warkeeda warkooda inaad maqashaa waajibay kugu tahay inta badanna haweenda odagu aabbayaalka ama hooyooyinku ilmahooda xumaan iyo dhib lama jecla sida qaalibkan isagoo wax u toosan yihiin oo wax u dhaqaalaysan yihiin oo xaalkiisu fiican yahay lagama yaabo inuu yidhaaha xaalkaagayaan xumaynayo waa dhici kartaa inay cilmi darro wax uga xumaadaan laakiin inuu u qasdo badanaa ma dhacdo baabu maa jaa laa tas'alu lmar'atu dalaaqa ukhtihaa haweeneyda ma su-aalanayso walaasheed furiinkeeda ninkii matalan inay tiraa naagtaas aada qabtaa iska fur aniga markaasi waay guursan kartaa taas marka lama ogola qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can الzuhriyi can saciid bn اlmusayb can abi hurayrata yabluqu bihi الnabiy sal ll ly slama qaal laa tas'ali ilmar'atu haweeneyda yaanay su-aalin dalaaqa ukhtihaa walaasheed furiinkeeda walaasheed macnaa diinta ugu walaal ah naag markaa la qabo in la furo si iyada loo guursado litaktafi'a si ay u gedisato maa fii inaa'ihaa weelkeeda waxa ku jira yani haweentani ninkan middan la qaba ninka waa ku dhowrsan tahay waxbay ka heshaa biil iyo deegaan waa ku dhowrsan tahay deganaanay ku qabtaa waxaas inay iyada fuuqsato ay gedisato ayaa la diidaa ninkani hadda naag ma qaba laakiin iyadii baa marka uu guurka la sheekaystay ee hadday tiraahda markaan waa guursanaysaa laakiin shardi naag inaadan igu kor guursanin dambe middaas iyo tan isku mid maaha middaan mid la qabo in xerada laga saaro taasi mid kale in xerada lasoo geliyo mid kale inaad xerada soo geliso adi haddaad tiraahdo ood haddaad adiga tiraadid waa oggolaaday shardigaas ood naagtaas sidaas ku guursato haddaad naag labaad keento naagtaasi khiyaar ay leedahay ogow hadday qaadiga aado waa dalba kartaa in la furo ama yani inay fasakhato leanna shuruuddaas in la oofiyo weeyaan cinda kaiir min alculamaa adigaana isu keenay oo waxaa adiga islaasimisay waay ilaahay kuma laaziminin adaa laakiin luqunta iska xiray qaala wa fi lbaabi can umi salamata qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu صaxiix qaala baabu ma jaءa fi طalaaqi اlmactuuhi mactuuha furiinkiisa almactuuh waxaa loo jeeda annaaqisu alcaqli qofka caqligiisu dhiman yahay oo soomaalidu qofka ay doqonka dhahaan sawirka waa jiran yahay jiradii markaa dabcan doqonnimo iyo sawirnimaa ku jirta qofkaas marka annaaqisu alcaqli ayaa la yidhaahdaa ama ha noqdo qofka waalan ama cunuga yarka ah ha noqdo ama qofka sakraanka ah ha noqdo caqligiisi waa naaqis muxuu la naaqis yahay ilmanimo ilmaha yararkaa waxbama furi karaan ninbaa niman baa marka waxay yidhaahdeen aad culimanimo loogu aaminsan yahay weliba ilmo yar yar waxma furi karaan markii la yidhi ay say ku guursadeen marka siday ku guursadeen waa guursan karaano aabihiisaa u guurinaayo u aqbalahay aabihii ayaa u aqbalayo u guurinaya ayaa ayaa saasuu ku guursaday marka furiin laakiin waxma furi karaa waxma furi kara leanna rashiid maba aha ayb qof waalanna sidoo kale waa fiyoobaa ama waa loo guuriya isagoo waalan isagoo waalan waa loo guuri karaa aabahaba u guuri karaa wiil ilmihiisoo qof yacni waalan hadduu isleeyahay markaa muu ku fiicnaadaa hadduu marka sidaa ugu guuriyey waalidiina aynan zuulin ama waalidii daari ay noqotay isagoo waala waxama furi kara ayb ayb sakraanku laakiin warkiisu waa wen yahay isaga khamri iyo waxbuu cabay ninkii waa sakraamay naagtii buu furay madhabta shaaficiyada madhabta waxay qabtaa waa socona dhalaaas leanna isagaa iswaalay ficilkiisu kan isku waalay bikhilaafkan kale bacd almadaahib waxay leeyihiin aimada qaar cuhmaanna waa laga soo guuriyaa dalaaqiisa ma dhacayo sakraanka adu hadda meeshaan marka dalaaqu lmactuuhaas buu baabeeyey calaa kulli qala xadaana mxamed bnu cabdilacla qala xadaana marwan bnu mucaawiyat alfazariyu can caطaء bni cajlan wahuwa caطaء bnu cajlan alxanafiyu alcaطaa matruku aad u daciif u yahay marka an ikrimata can cikrimata bni khalidin اlmaqzumiy ayb isaga laftiisa dacfi baa ku jira ayb can abi hurayrata qaal qala rasuulu اlahi salى اllahu alayhi waslam kulu alaaqin alaaq kasta jaa-izun waa soconayaa ilaa alaaqa almactuuhi qofka mactuuha maahane almaqluubi calaa caqlihi caqligiisa laga qaalib yahay mactuuhi buu saa ku fasira mararka qaar majnuunka iyo mactuuha farqi bay u kala saaraan waxay yidhahdeen majnuunka waa qofka waalan waxna dilaayo markuusan waxba dilaynin oo baarid iska yahayna mactuuhay dhahayaan ado ama waxa dilo ama yani yaan wax dilin mactuuha qofka ca- caqligiisa laga qaalib ka yahay zamankan marka junuunku waa badan yahaan wacdiisa ayib dadkan hadda- hadda cuduradan dhimirka iyo ka hadlo ama dadka hadda aqlabkoodaba qa- qaar badan oo shaqaysto haddana waalan baa jira oo waali ay u qoran tahay waxaa laga yaabaa yurubtaas boqol kiiba boqol kiiba soddon dadku inay waalan yihiinba waali u qoran yihiinoo oo ay qaadanayaan marka daawooyin anti depre- depressant oo daawooyin marka yacni depressionkooda la dejinayo ama daawooyin eh, qofka ka dhigayo haadi ka dhigayo tarankiil ka dhigayo waxaas inay qaataana laga yaabaa ninka waan iska shaqaystaan waxaan maxay yihiin hadaati magacyo badan bay u kala sameynayaan qofkan yani waa isku buuqsan yahay isku buuq marka muxuu noqonaya junuunka noocuu ka noqona qof waxaa weeyaan waa psychiatric problem waa waalan yahay qofka ay ka dhamaatay waa mid waxba dhowr magacay u sameeyaan marka dee ninka faqiiha ama qaadiga waraa u yaal marka mactuuhi waxba u alleyna naag baa u qabaa waxaas war bay u baahanayaan ayb alaa kulli haal. qaala hada xadiiun laa nacri marka wuxuu yihi xadiidkan waa daciif dabcan laakiin wuxuu ka ansaxay bisanadin saxiix can caliyin min qowlihina waay cali qowlkiisa maa marfuuc xadiidkan isaga waa daciif daciifun jiddan laakiin cali buu ka ansaxay min qowlihi inuu yihi la- kullu طalaaqin jaa-izun ila طalaaqa almactuud qaala hada xadiidu laa nacrifuhu marfuuca ila min xadiidi caطaaءi bni cajlaan wacaطaaء bnu cajlaan ضaciifu daahib اlxadiid wاlcamalu calى hada cinda ahli اlcilmi sidan waayo min asxaabi الnabiy sal اه l slm wagayrihim ana طalaaqa almactuuhi almagluubi calى caqlihi laa yajuuz ma soconayo ilaa an yakuuna mactuuhan inuu yahay maahan yufiiqu laxyaan mararka qaar soo miirsanayo fa yualliqu fii xaali ifaaqatihi xaalkii marka uu miirka qabay furayo ninkan waa waalan yahay marna waa soo miirsadaa markuu miirka qabay uu furay markaas waa dhaca furiinkaas ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan qaala xadatanaa qutaybatu qال xdثna yعلى بن شhبيب وهو lyin الxadيiث عن هiشhاm بن cروة عن أbيه عن cائشhaةa qاaلت kاna الناasu dadka waxay ahaayeen والraجل ninkuna يطلqu dadku waxay ahaayeen ninku inuu furaayo امرأaةa haweentiisa maa شhaaءa an يطلqhaa intuu doono inuuintu inuu furo wahiya امرأaته xaaskiisayna ahaanaysa ida اrtajacahaa hadduu soo ceshto wahiya fi اlcidati iyadoo ciddadii ku jirto yani dalaaqu tira ma lahaan jirin wain dalaqahaa miata maratin boqol jeerba ha furo oo aktara xataa qaala rajulu limra'atihi ilaa nin naagtiisi uu ku yidhi wallaahi baan ku dhaartay laa ualliquki ku furi maayo fata fatabiiniina markaas aada aniga iga go-dood iga baaad baa-into minii aniga xaggayga walaa aawiiki kusoo dumi maayo abaddan weligaa mana ku qabayo mana ku furayo ayb dhaqankaasay marka aqoon jireen soomaalida qaar macangegiinana waa yaqaanaan dhaqankan oo kale waxay ku leeyihiin ilaa tintaada cirowda saasaan ku haysana mana ku qabayo mana ku furayo tintaada ilaahay ka cirowda haddii qaado sharciga uu jira waxbaa laga dhihi lahaa mushkila marka waxaa dhacaysa marka marka qaar inay dad isku dilaan marka qaalat waxay tihi wakayfa daka oo saas say ku ahaanaysa qaala wuxuu yihi uطalliquki waa ku furaa fakulamaa hamat ciddatuki ciddadaada markay dhawaato ay ku dhawaato an tanqadiya inay go-do raajactuki waa kusoo ceshana fadahabat ilmar'atu haweenaydii waa tagtay xataa dakalat calaa caaishata caaisha ilaa ay u gashay faaqbarat faakbaratha way u sheegtay fasakatat waa aamusta caaishatu caaisha xataa jaa nabiyu sal l slam ilaa nebigii uu yimid faakbarathu way u sheegtay fasakata nabiyu sal l slam nebigina waa aamusta wax aan cilmi loo lahayn marka ama aan waxaas daliil jirin shib in laga xataa nazla alqur'aanu ilaa qur-aankii uu ka soo degay aطalaaqu marataani faimsaakun bimacruufin ow tasriixun bixsaan ayb aayaddaas ilaa ay ka timi marka alaaqan la sheegayana waa kan rajcada leh alaaqan rajcada leh waa laba kol maratan bacda maratan oo markaa labadaas ay dhammaato dalaaqa ka dambeeya saddexaad rajco male isaga marka dalaaqa laga warrama oo dalaaqa rajcada leh ayb qaalat caaishatu caaisha waxay tihi fasta'nafa annaasu dadkii waxay hore u galeen oy hore u bilaabeen atalaaqa alaaqii mustaqbalan yani mustaqbal ahaan man kaana dalaqa qofkii furay waman lam yakun dallaqa iyo kaan furay yacni dalaaqii dadkii sidanay u qaateen waay ninkii awal hore wax ugu soo dheelay iyo kaan hore wax ugu dheelin bal adalaaqu marataanidaasaa la qaatay markaas kadib ayb qaala xadaanaa abu kurayb moxamed bn اlcalaa qaala xadaanaa cabdullahi bn idriis can hishaam bn curwata can abiihi naxwu hada alxadiidi bimacnaahu walam yadkur fiihi can caaishata ma sheegin oo wuxuu ka dhigay mursal wahada asaxu min xadiidi yacla bni shabiib kii horena kanaa ka asaxsan hda akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm lى nabiyina